alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin w sala allahu calaa muxamadi wacalaa aali muxamed waxaa inoogu dembeeyey xadiiska cabdillaahi bni cabbaas walaakin jihaadun wa niya yacni niyada waxaa laga tilmaamayaa khayradka niyada la niyeynayo sida marka hadday hijradu ku waajibi lahayd ama uu soo gaadhi lahaa markii maka laga hijroonayey inuu niyeeyo markaa inuu hijroon lahaa markaa jihaadkiina inuu baaqi yahay niyada khayrka la niyeeyo oo hijradu ka mid tahayna inay baaqi tahay ayuu tilmaamayey xadiidka kun iyo laba boqol iyo lixyo lixdan wa can abi muusa alashcariyi abi muusa alashcariyi waxaa laga soo wariyey radia allaahu canhu qaala inuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay waxauu yidhi man qaatala litakuuna kalimatu llahi alculyaa fahuwa fii sabiili illah man qaatala ku kasta oo dirira ama dagaalama waa jihaadkii baa loo jeedaay litakuuna si ay u noqoto kalimatullaahi kelmadda ilaahay hiyo alculyaa ta korraynta badan si ay u noqoto kii sidaa u dagaalama fa huwa fii sabiili illaah waxa uu ku sugan yahay markaa fii sabiili illaahi jihaadkii buu ku sugan yahay muttafaqun calayh waa laysku waafaqsan yahay bukhaari iyo muslim baa labaduba soo wariyeen nebiga sala allahu calayh wasalam waxaa la weyddiiyey ninka inuu markaa xoolo helo oo qhaniimaysto oo uu fur helo u dagaalamaya iyo ninka u dagaalamaya si markaa loo sheeg sheego iyo ninka u dagaalamaya si meeshiisa loo arko uu ka dagaalamayo istusnimo u dagaalamayo keebaa waxa weeye jihaad ku sugan markaasuu nebigu sala allahu calayh wasallam wuxuu ku jawaabay yacni markaa qaacida markaa uu yacni tilmaamayo oo lagu kala saarayo qofka markaa jihaadaya iyo qofkaan jihaadaynin markaasuu yidhi nebigu sala allahu alayh wasalam man qaatala litakuuna kalimatullahi alculyaa fahuwa fii sabiili illah ku kastoo u dirira si ay u noqoto kelmadda ilaahay waa marka waxa weeye laa ilaaha ila allah hiya alculyaa ta korraynta badan si ay u noqoto yacnii kii sidaa u dagaalamaa fa huwa fii sabiili illahi wuxuu ku sugan yahay jihaadkii buu ku sugan yahay muttafaqun calayhi waa laysku waafaqsan yahay bukhaari iyo muslim baa labaduba soo wariyeen wuxuu xadiisku tilmaamayaa jihaadka in ikhlaas loo dagaalamo inay noqoto yacnii haddii aanay markaa qofku aanu ikhlaas u dagaalamayn oo ilaahay markaa inuu kelmaddiisa sarraysiiyo oo ilaahay markaa uu makfiro iyo dembidhaaf iyo markaa janno kaga helo iyo raalli ahaansho kaan sidaa u dagaalamayn ee arkay maqlay u dagaalamaya ama waxa weeye markaa ujeeddooyin kale u dagaalamaya si uu markaa dheef adduunyo u helo iyo wax la mida u dagaalamaya inaanuu jihaad ku jirin inaanuu jihaad yacni ku jirin walow markaa waxa weeye gaalada uu la dagaalamayo ay dhici karto inay shareecada ama diinta ama muslimiintu ay ku intifaacaan waa suurtoobi kartaa laakiin ha ku intifaacaane isagu markaa wax markaa yacni khayra ka heli maayo wax ammaanana ku mutaysan maayo nebiguna sala allahu alayh wasalam waxau ihi ina allaha la yu'ayidu hada addiina birajuli alfaajir ilaahay diintan inuu ku xoojiyo ayaa laga yaabaa yacni markaa ruux faajira xadiid kale waxa uu tilmaamayaa ina allaha la yu'ayidu hada addiina biaqwaamin laa khalaqa lahum ilaahay markaa diintan inuu ku taageero ku xoojiyaa laga yaabaa dadaan wax dheefa diinta ku lahayn marka waxa weeye yacni dadan markaa yacni jihaadku lilaahi aanu ka ahayn oo markaa yacni gaalada ay la dagaalamayaan yacni maqaasid kale iyo umuuro kale uga jeeda yacni ayaa dhici karta inay la dagaalamaan muslimiintiina ay ku intifaacaan iyo islaamkiiba uu ku intifaaco dagaalkoodaas ayaa laga yaabaa oo ay noqoto kaa uu xadiidku sheegayooo kale ayaa suurtoobi karta qofku marka haddaannu ikhlaas u dagaalamaynin yacni wax markaa yacni khayra ka heli maayo dagaalkiisa camal kasta oo saalixiina wuxuu u baahan yahay laba sharti alikhlaas waalmutaabaca waa mida waxa weeye waa in ikhlaas jiraa oo ilaahay dartii loo dagaalamaya oo waxa weeye markaa ujeeddo kale aan laga lahayn waa midda labaad ee mutaabaca waa inay jirtaayoo markaa dagaalku waa inuu yahay dagaal shareecada ku qotama waa inuu yahay dagaal shareecada ku fadhiya oo ku qotama waa inuu marka uu yahay laakiin waxa weeye hadday markaa noqoto cid markaa yacnii aan dagaalkii mutaysanin in layskala dagaalamayo ama dadkii laysku xaabinayo gaalo iyo muslimiinba markaysagaa dacalka lagaga qabanayo yacnii ta noocaasi oo dadkii muslimiintaa dhiiggooda la bannaysanayo bismiiljihaad magac jihaad lagu bannaysanayo sida markaa in fara badan ba ay sameeyaan khawaarijta lagu yaqaanay oo waxay la dagaalamaan dadka muslimiintaa bay la dagaalamaan jihaad baynay markaa arrinkooda ku magacaabaan maantana dad fara badan oo markaa dariiqadii khawaarijta markaa haya oo iyaguna sidii oo kale samaynaya oo waxa weeye muslimiintii dhiiggooda intay bannaystaan oo bismiiljihaad ku bannaystaan ayay waxa weeye yacni markaa ku yacni u nisbaynayaan xumaanta ay samaynayaan markaa islaamnimadiiyo diinta ay u nisbaynayaan taasina waxa weeye markaa waa jariima yacni arrin markaa jariimaa weeye yacni markaa dadka muslimiinta indhiigooda lagu bannaysto bismi aljihaad markaa lagu bannaysto oo la yidhahdo xukuumad islaamiya aanu oogaynaa sidaas aawadeed maadaama xukum islaama inaannu oogno marka ay ujeeddadu tahay dadka inaannu dhinaca kaga qabanno oo la dagaalanno oo waxa weeye markaa birta ka asallo oo wax alla wixii naga hor yimaadda aannu seexinno yacni markaa waxa weeye ayaa markaa noo bannaan markaannu sidaa u seexinnona waxa weeye dariiqaa waxaannu ku gaadhaynaa yacnii xukumkii islaamiga ahaa iyo shareecada oogitaankiisii ayaynu ku gaadhaynaa waxaynay markaa waxa weeye culammadu yacni markaa yidhaahdaan yacni alghaayatu alxasana laa tubariru alwasiila yacni markaa waxa weeye ghaayada markaa wanaagsan iyo ujeeddada wanaagsani wadda xun in loo maro yacni ma tabriirinayso markaa yacni kama yeelayso waddadu mid wanaagsan ka yeeli mayso oo waddadii xumayd yacni waxaan isaga marayaa yacni maadaama niyadaydu ay wanaagsantaho wax wanaagsan aan u socdo yacni wadda xun markaa inaan u maro yacni dhibaata kuma sugna ta noocaasi waxa weeye waa mid baatila markaa weeye mid baatila in sidaas la yidhaahdo yacni markaa weeyaan dad fara badan baa waxay yidhaahdaan yacni markaa camalkoodu wuxuu ku tusinayaa qaacidadii yuhuuddoo kale inay raacayaan oo yuhuuddu waxay markaa odhan jireen alghaayatu alxasana tubariru alwasiila ujeeddo wanaagsan haddaad leedahay dariiqaad u marayso yacnii waxaa ka yeelaysa ghaayada wanaagsan aad doonayso iyo ujeeddada wanaagsan aad doonayso ayaa wasiiladii iyo dariiqii ka yeelaysa mid wanaagsan dariiqu siduu doonaba ha ahaado marka waxa weeye mar haddaad ku socoto yacni ujeeddo wanaagsan yacni waxa ujeeddada wanaagsani waxay hagaajinaysaa dariiqaad u maraysayna mid wanaagsan bay ka yeelaysaa wax alla wuxuu doonaba ha noqdo marka tan noocaasi waa mid baatila ahlucilmiguna markaisaga ay tilmaameen in halad ay tahay nusuusta iyo adiladana waa mid khilaafsan weeye nebiguna sala allahu calayhi wasalam yacnii saxaabada qaarkood marka khata'yada qaar ay ka dhaceen nebigu sala allahu calayhi wasalam waa ka tabarru'ayey waxaa ka mida markaa khaalid ibnu waliid markii waxa weeye uu qoladii markaa yacni bani jadiima markuu khaalid ibnu waliid laayey oo ay markaa garan waayeen inay yidhaahdaan aslamna oo ay yidhahdeen saba'na saba'na waxaynay u jeedeen waa islaamnay bay markaa uga jeedeen saabi'iin bay isku magacaabeen saba'naa saba'naa bay yidhaahdeen reer bani jadiima markaasaa khaalid ibnu waliid waa dilay markuu markaa laayey khaalid ibnu waliid ayaa nebigu sala allahu calayh wasalam markuu ogaaday wuxuu yidhi allaahuma innii abra'u ilayka mima sanaca khaalid ilaahu waxaan kaaga beri noqonayaa waxaa khaalid sameeyey ayaan kaaga beri noqonayaa baa nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam nebigu sidaas yada ah ayuu sala allahu calayhi wasalam markaa uu yidhi marka wuxuu ka tabarru'ay ficilkaa uu khaalid sameeyey iyadoo uu khaalid nebigu hore u ammaanay oo uu yidhi waxa weeye waa sayfun min suyuufiillaah sallahu allahu cala almushrikiin waa seef seefaha ilaahay ka mida oo ilaahay mushrikiinta markaa waxa weeye yacni galka uga siibay oo uu ku salliday iyadoo uu caynkaa nebigu sala allahu calayhi wasalam uu khaalid hore ugu ammaanay ayaa haddana waxaa dhacday ficilkiisii markuu noqday ficil aan markaa shareecadii ku qotomin oo markaysagaa khilaafsan nebigu sala allahu calayhi wasalam waa ka beri noqday nebigu sala allahu calayhi wasalam waa ka beri noqday marka sidaas aawadeed waxay ku tusinaysaa in yacni waxa markaa jihaadku marka waa inuu yahay mid dhaba oo shareecada ku qotoma oo shuruudihii markaysaga yacni nusuustu markaa ku sugnayd waa in markaa uu waafaqsan yahay laakiin haddii kale wuxuu noqonayaa yacni mid markaa aan sawaab ahayn oo sax ahayn oo mutaabacadii aynay ku sugnayn sidaas iyada ah ayuu noqonayaa taasna waxaa raddi ugu jiraa dad fara badan oo ficil kastaoo markaa dadka jihaadka sheeganaya ay sameeyaan doonaya inay iska ayidaan ama markaa wujuuha ay u raadiyaan ay ku asixinayaan ama ay ku baarri yeelayaan ay u raaraadiyaan dadka doonaya oo ficil kastaba ammaanaya oo le markaisaga waxaan yaan laga hadlin oo yaan waxba laga sheegin oo yaan la naqdinin yacni marka afcaasha noocaasa in laga hadla ma aha yacni waxa weeye gaaladiibaa ku farxaysa waxyaalaha noocaasa dadka odhanaya ayaa markaa xadiiskaasina markaa raddi ku yahay waayo nebigu sala allahu calayh wasalam yacni markaa seeftii ilaahay oo khaalid ah markii waxa weeye qalad marka ay gashay oo meelaan meesheedii ahayn ay ku dhacday nebigu sala allahu calayh wasalam yacni sumcaddiisaa dhacaysa markaisaga waxbaha ka odhan ma odhan yacni markaa waxa weeye ma qarinin yaa nebigu sala allahu calayh wasalam si cad buu uga beri noqday allaahuma innii abra'u ilayka mima sanaca khaalid waxayna ku tusinaysaa dadka waxa weeye markaa jihaadka yacni u nisbo sheeganaya ficillada ay samaynayaane markaa qaldan in laga beri noqdaa inay mashruuc tahay ayay markaa ku tusinaysaa yacni sidaas iyada ah ayaa xadiiskaasi markaa uu daliil u yahay ikhlaasna waxa weeye calaa kulli xaal waa in looga jeedaa labadaa shardi shardi waxa weeye waa shuruuda camal kasta oo saalixa loo shardinayo weeyaan waxaana jira dadka khawaarijta la yidhaahdaa waxay sheegan jireen had iyo jeer markaa jihaad jihaadkaana waxay ku bannaysan jireen dadka muslimiintaa dhiiggooda ay ku bannaysan jireen waxayna u deliishan jireen nusuusta jihaadka ku soo aroortay ayay u deliishan jireen waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitnatun wayakuuna addiinu kulluhu lilah yacni markaa la dagaalama ilaa aan markaa fitne laga helaynin diinta dhammaanteedna yacnii ilaahay ay u sugnaanayso oo cibaadada keligii la caabudaayo ilaa sidaasi ay dhacayso yacni markaa la dagaalama marka waxaa weeye yacnii saxaabadii rasuulku sala allahu calayh wasalam khawaarijtii waa radiyeen iyagoo markaa khawaarijtu ay jihaad sheeganayaan dadkii muslimiintana ay dhiiggoodii bannaysteen cabdilaahi bni cumar cimraan ibnu xusayn saxaabo mutacadid oo kala duwan ee markay ku yidhaahdeen nimankii khawaarijtahaasoo ta ilaahay yidhi waqaatiluum xataa laa takuuna fitnatun wayakuuna diinu kulluhu lilah yacni waxaa weeye fitna ilaa aan la helaynin yacni markaa la dagaalama yacni sawta la yidhi yacni maxaad markaysaga waxaan u fadhiisateen cabdilaahi bni cumar iyo markay ku yidhaahdeen waa arrinkaa waa uga jawaabeen waxaanay yidhaahdeen annagu waannu markaa dagaalannay xataa laa takuuna fitna laakiin idinku waxa weeye waxaad doonaysaan inaad dagaalantaan xataa takuuna fitna si ay fitna u xasisho oo fitna u timaaddo ayaa u dagaalamaysaan laakiin annagu waxaan u dagaalami jiray yacni markaa fitna si loo waayo fitnadiina yacni muslimkiibaa diintiisa laga fitnaynayo waana dagaalanay ilaa taasina suushay sidaas iyadaaba cabdilaahi bni cumar ugu jawaabay sida xadiidka bukhaari saxiixiisa kusoo wariyey ku soo aroortay wakadalik markaa saxaabada kale markaa saasay ugu jawaabeen hadalka hadal la mida sida cimraan ibnu xusayn waxaan filayaa ibnu maajah inuu soo wariyey yacni saxaabo kaleoo saasoo kale ugu jawaabtayna waa jirtaa marka waxaa weeye dad fara badanoo maanta dariiqat alkhawaarij markaa ku yacni socda ayaa jira oo nusuusta u deliishanaya si aan markaa daliil aynay ugu ahayn yacni qaarkood markaa waxay yacni qorqoreen risaale la yidhaahdo yacni markaa taxriidu alcibaad cala alghaswi waaljihaad yacni addoommada markaysaga yacni dhiirigelinta lagu dhiirigelinayo ee lagu tirtirsinayo ee cala alghaswi waaljihaad yacni markaa waxaweye dagaalka iyo jihaadka lagu tirtirsinayo canaawinta risaaladaas markaysaga la xarxariiqay ku taalla waxaa ka mida yacni markaa waxaa weeye in la yidhaahdo laa tawxiida biduuni sayf yacni markaa jahaalaadka ku sugan waxaa ka mida in la leeyahay wax tawxiid la yidhaahdaa ma jiro haddaan markaa seefi markaa aynay wehelin taasina waxa weeye waa baatil maa anzala allahu bihi min sultaan wax xujo ah iyo daliila uu ilaahay u soo rogay ma jirto waana wax baatila marka isaga weeyo shareecada islaamkuna aynay qabin ickas tusib yacnii cagsi waad asiibaysaa haddaad markaa yacni debagedide waxaad tidhahdaa laa jihaada biduuni tawxiid yacnii haddaad markaa odhan lahayd sidaa lidkeeda sax baa macnuhu noqon lahaa laakiin waxaa weeye inaad tidhaahdo tawxiid ma jiro haddaan seefi jirin taas waa baatil miyaan la ogsoonayn yacni markaa jihaadku inuu yahay yacni sharaa'icda islaamka iyo waajibaadkeeda yacni waajib ka mida inuu yahay laakiin tawxiidku asludiin aan la'aantii wax asaxayaa jirin inuu yahay miyaan la ogayn sidee la ysaga qiyaas qaadan karaa labada sidee la odhan karaa asludiin ma jirayo waajib waajibada shareecada ka mid a haddii laga tago yacni waajib waajibada shareecada ka mid a haddii laga tago oo la ictiqaadsan yahay inuu jiro oo aan la dafirsanayn sidee loo odhan karaa waxa weeye waa markaa yacni tawxiidkii baaba baaba'ayo tawxiidba jiri maayo sidee baa loo odhan karaa taasi waxa weeye mid baatila weeye waxaa la ogsoon yahay ambiyo badan oo ilaahay soo diray iyagaan jihaadin oo jihaadba loo sharciyayn ayay haddana muwaxidiin ahaayeen atbaacdooduna sidaas oo kale ayay markaa ahaayeen rasuulullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam waagii hore aan jihaadka markaa loo sharciyayn ee waxa weeye lagu yidhi kufuu aydiyakum wa aqiimu asalaa oo waxaa la odhanayaa markaysagaa muwaxid ma ahayn miyaa la odhanayaa waa midda kale ee nebigu sala allahu calayhi wasalam waxaa markaa uu inoo sheegay yacni axaadiis badan waxay markaa uu inoogu sheegay jihaadka waa inoogu ammaanay jihaadka waa inoogu ammaanay waxa ugu badan ee uu inoo tilmaamay waxa weeye in waxa weeye qofka niyadiisana ay ku soo dhici weydo jihaad jihaadina waaya in la yidhaahdo qayb markaa munaafiqnimo baa ku jirta mu odhan nebigu munaafiq weeye man maata walam yaqzu walam yuxadid bihi nafsahu hadda waa ka tegey oo keliya ma aha waxaa dhici karta qofku isagoo ficil ahaan aan u samaynay haddana inuu caasim yahay oo niyadiisa marka waxa weeye arrinkaasi ku sugan yahay oo uu jeclaysanayo markaa jihaadkii oo naftiisa wax fara badan ugu sheekeeyey marka waxa weeye labada arrin haddayna israacinna yacni shucbadii nifaaqu iman mayso laakiin waxa weeye marka waxa weeye labadaasiba israacaan nebigu wuxuu ku tilmaamay sala allahu calayh wasalam gobol yacni markaa ama qayb munaafaqnimo inay ku jirto farqi baana u dhexeeya in la yidhahdo gobol yacni munaafaqnimo baa ku jirta iyo in la yidhahdo waa munaafiq yacni nifaaqiisu ictiqaadi yahay oo gaal ah in la yidhaahdo farqi baa markaa u dhexeeya waa mid aad iyo aad u kala tagan yacni markaa taasi weeyi marka waxa weeye yacni in la yidhaahdo shay markaa furuucdii shareecada ka mida aan markaa shareecadiiba la'aantii u asaxayn oo aan weliba mabaanidiina ka mid ahayn afartii rukni kama mid aha ee salaadda zakada soomka iyo xajka cabdilaahi ibnu cumar markii waxa weeye uu sheegay xadiidka buniya alislaamu calaa khamsin ayuu shantii sheegay markuu shantii sheegay baa nin baa wuxuu ku yidhi cabdilaahiyow yacni markaa waljihaada jihaadka maxaad ugu dari weyday arkaanta maxaad ugu dari weyday buuhi wuxuu ugu jawaabay cabdilaahi ibnu cumar aljihaadu xasanun walaakin haakada samicnaa rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam aw haakada callamanaa rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam yacni waxau idhi jihaadku waa wanaagsan yahay laakiin sidaasaa nebiga sala allahu aleyh wasalam aanu ka baqallay ama sidaasuu nebigu marka waxa weeyaanna baray marka arkaantii islaamka yacni kama mid ahaa ahlu sunna waljamaacana waxay isla ogol yihiin in waxa weeye afartaa rukni wixii aan ahayn ee salaadda zakada iyo soomkiiyo xajka wixii aan ahayn tegista laga tego keliya ee markaa waxa weeye aan wax kala raacin istixlaal iyo juxuud iyo wax raacay aynay jirin ee la ictiqaadsan yahay inay waajib tahay yacni tegista laga tego keliya inaanu markaa yacni ahayn mukafir yacni milladda islaamka lagaga baxayo sidaas iyadaabay markaa isla ogol yihiin siduu markaa waxa weeye xaafid ibnu rajab alxambali uu ku tilmaamayo kitaabkiisa markaa fatxu lbaari sharxu saxiixi albukhaari markuu kitaabu liimaan sharxayo yacni magaca waxaa weeye kitaabu saxiix yacni markaa saxiixa bukhaari sharxa la sharxayo sharax buu markaa yacni ibnu rajab ku sharxay waxaanu u bixiyey fatxu lbaari yacni bisharxi saxiixi albukhaari xaafid ibnu xajar magaca waa uga horreeyey magaca waa uga horreeyey laakiin uma suuro gelin kitaabkii inuu dhammaystiraa yacni waxaana markaa yacni la daabacay isagoo waxa weeye yacni markaa mujalladaad dhowra ah oo ilaa sagaal mujallad markiisa waxaa markaa gaadhaya oo ilaa kitaabuljanaa'is meelaha ku siman ayaa la daabacay baa markaa la yidhi marka waxaa weeye qaybta iimaankana gaarna inay u daabaceen waa jiraa marka kitaabuliimaan marka uu sharxayo ayuu arrinka noocaasa ku sheegaya wuxuu odhanayaa mabaanida afarta ah ee culammadii waxaa weeye ahlu sunne way isku khilaafsanaayeen qofku markaa tegista uu ka tago ma ku gaaloobaya mise kuma gaaloobayo salaadda zakada soomkiiyo xajka laakiin afartaa waxaan ahayn in waxa weeye tegista laga tego keliya inaan lagu gaaloobaynin ahlu sunna yacni waa isku waafaqsan yihiin laakiin waxa weeye ahlulbidaca oo khawaarijta iyo qolyaha markaa kale la midka ahlubidaca kale ayuunbaa ku tegey buuhi laakiin wax ahlu sunnaha qaba afartaa waxaan ahaynoo laga tago ayaa lagu gaaloobayaa yacni ma jiraan buu marka isaga odhanaya ibnu rajab alxambali markaa uu odhanaya ee waxa weeye cidda wax ku gaalaysinaysa inay ahlulbidac tahay oo khawaarijiya wixii la halmaalay inay yihiin ayay markaa ku tusinaysaa marka waxa weeye marka la yidhi laa tawxiida biduuni sayf waxay noqonaysaa markaa in tawxiidkii yacni markaa la nafinayo oo laleeyahay haddii aan la jihaadin yacni muwaxidiinba lama noqonayo taasna waxaa markaa yacni la doonayaa nusuusta bikayri xaqin in loo deliishado waqaatiluhum xataa laa takuuna fitna iyo markaa bucistu bisayfi bayna yaday isaaca nusuustaasi deliilu ma aha waxa weeye markaa inaan tawxiid jiraynin oo waxa weeye qofku aanu muwaxidba noqon karaynin haddaanu jihaadin taas markaysaga waxaan markaa wax daliilah oo ugu sugan markaysagaa ma jirto waa taxriif adilada la taxriifinayo oo maqaamkeedii laga beddelayo oo macaani markaa waxa weeye kale markaa lagu kabayo sidaas iyadaa markaa weeye sawaabkuna waxay tahay sidaa cagsigeeda oo inaan jihaad jiraynin biduuni tawxiid waayo markaysaga waxaa jihaadkii kasta waxaa loo shardinayaa tawxiid baa loo shardinayaa yacni ujeeddooyinkiisana waxaa ka mid a inuu waxa weeye tawxiid markaa yacni uu sababo oo shirkiga lala dagaalamo oo shirkigiiyo gaalnimada la suuliyo sidaas iyadaabaa markaa ujeeddaduna markaa ay tahay marka rasaa'il noocaas lagu soo saarsaaro oo mawduuca ku saabsani waa jiraan waxaana markaysaga waxaa rasaa'ilkaasi yacni magaca markaa wanaagsan ee jihaad bay markaa ku qurxinayaan laakiin waxa weeye waxay sheegayaan waxa weeye haddii markaa yacni sawaabka markaa sida ah loo sheego waxa weeye waa taxriid alcibaad yani marka cala alfitani waalifsaad yacni addoommada marka waxa weeye dhiirigelin lagu dhiirigelinayo lagu tirtirsinayo cala alfitani waalifsaad yacni fitnooyinka iyo wax fasahaadiinta yacni sidaas iyada ah markaa weeyaan waxaana markaysagaa taas daliil u ah yacni waxyaalaha markaysagaa baatilka ee ku yaalla ayaa daliil u ah iyo dadka waxa weeye markaa munxarifiinta ah ee markaa waxa weeye lunsan ee manhajkooda iyo ictiqaadkooduba qaldan yahay ee dadka loo talmiicinayo ee loo ammaanayo ee waxa weeye markaa yacni had iyo jeer yacni markaa loo waaweynaynayo oo waxa weeye aad waxay ugu celcelinayaan waxa weeyaan inuu odhanayaan qaala shaykhuna alcallaamatu abuu qataadata alfilastiiniyi yacni abuu qataada waa kee callaamo maxaa uga dana yacni marka waxa weeye manhajkiisa waa la yaqaanaa yacni marka waxa weeye inxiraafka iyo markaa yacni abaatiisha ku suganna waa la ogsoon yahay dariiqadiisana waxaad ka ogaan kartaa kitaabka la yidhahdo takhliisu alcibaad yacni min waxshiyati abi lqataad ayaa markaa aad iyo aad aad ku arki kartaa waxyaalaha markaysaga abaatiishiisa iyo fataawaha baatilka u fatwoodo iyo dadka markaysaga waxa sida markaa si cashwaa'iya oo aan markaysaga waxa markaa yacni aan wax yacni hubsasho a lahayn uu ugu gaalaysiinayo iyo dadka dhiiggooda siduu u bannaynayo fitankii markaa jazaa'ir ka dhacayna qayb fara badan ayuu markaa ka qaatay oo aad iyo aad markaa uga qaatay sidaas aawadeed dad fara badan waxabay ku tuhunsan yihiin inuu gaalada markaysagaa u shaqeeyo ayaabay markaysagaa ku tuhunsan yihiin yacni cilmi iyo markaysagaa dariiqo wanaagsan mid lagu yaqaanana ma aha ee inxiraaf iyo dalaal baa markaysagaa lagu yaqaanaa waxaana inxiraafaadkiisa ka mid a inuu dariiqadii khawaarijtii hore soo nooleeyey oo uu yidhi markaysaga xataa ubadka iyo dumarka waa la layn karaa dadka markaysaga waxaan markaa yacni aanu la dagaalamayno ubadkoodu xataa waa noo bannaayihinoo waa la xukum inuu heerkaas iyadaa yidhi oo waxa weeye nebigu sala allahu calayh wasalam dumarkii gaalada iyo ubadkoodii in la laayo nebigu sala allahu calayh wasalam waa diidey nebigu sala allahu calayhi wasalam waa diidey marka waxa weeye iyadoo taasi ay jirto ayuu markaa maanta wuxuu leeyahay maya ubadkoodiiyo markaa yacni dumarkooda in la laayaa waa bannaan tahay waa bannaan tahay oo shareecadu mid ay bannaynayso yacni markaa weeyaan waxaa ka mid a dadka marka ay aad ugu celcelinayaan yacni markaa abubasiir oo waxa weeye markaa inxiraafkiisa iyo dalaalkiisa markaa la ogsoon yahay ayaa ka mida waxaa ka mida marka isaga cabdulqaadir cabdilcasiis mid la yidhaahdo oo waxa weeye kitaab cumdo la yidhaahdo iyo kitaab markaysaga waxaa markaa la yidhaahdo yacni waxa weeye aljaamic uu bixiyey labadaba markaysaga markaa alifay marka kitaabka jaamici la yidhaahdo uu alifay iyo dalaalaadka ku jirana horaynu uga warrannay kitaabka cumdo la yidhahdana mawduuca jihaadka ayuu markaa kaga hadlay oo waxa weeye markaa yacni abaatiil fara badan oo isagana ku jira yacni markaa waa jiraan marka waxa weeye laakiin waxay ku dhiiran kari waayeen inay magiciisa sheegaan oo fii kitaabi alcumda iyo qaala saaxibu markaa yacni markaa alcumda iyo erayada noocaasa ayay markaa dadkii ugu maldahayaan ruuxaasna waxa weeye waa ruux yacni dariiqatu lkhawaarij ku sugan oo ka inxiraafay marka ahlusunna waljamaca markaa ictiqaadkoodii ka lumay oo ka inxiraafay weeye dalaal iyo baadi fara badan ayaana ku sugan waxaana kaga filan inuu waxa weeye markaa ummaddii markaa islaamkaa wuxuu markaa gaalnimada ka baajinayaaba inay yar yihiin oo uu dadka markaa waxa weeye si tasalsuliya uu u gaalaysiinayo taasaa markaa dalaalkiisa iyo baadidiisana yacni ku filan oo uu leeyahy waxallo waxaa xukaam jiraa yacni oo caalamka ka jiraa waa wada gaalo waxallo waxa wasiirra jiraa waa wada gaalo oo uu leeyahay waxallo waxa barlamaana jiraa ruuxii ku jira kastaaba waa gaal oo waxa weeye ruux muslimi markaa barlamaanada kuma jiri karo oo waxallo waxa markaa yacni ciidamo markaa u qoran ee diraysba u sitaa noocay doonaanba ha noqdaan iyaguna waa gaalo iyaguna yacni waa gaalo uu leeyahay markaa culammada iyo dadka iyo ducaadda iyo dacwadaha aan gaalaysiinaynin markaa dadka aynu sheegnay aan gaalaysiinayn iyaga qudhoodu waa gaalo oo waxa weye man lam yukafir ilkaafira fa huwa kaafirun yacni waxa weeye waxyaalaha ay tasriixiyeen saasaa ka mid a marka ummaddaba wuxuu ka soo reebayaa yacni waxa weeye waa daa'ifadiisa iyo waxa weeye ciddii muctaqadkeeda haysataa weeye wuxuu ka soo reebaya wixii kale sidaas iyadaabuu gaalaysiinaya kuwaasuu markaysagaa ku celcelinayaan oo marka afkaarta ay ka soo qaadanayaan oo dadka marka ay ku shubayaan marka waxa weeye maantana fitanka caynkaasa dad fara badan baa ka shaqeeya oo waxa weeye markaa wax magarato ah oo qaarkood markaysa waxaan marka ay yacni meel ay wax ku baranayaan iyo meel ay wax ku barteen toonna aan la ogayn oo cilmi aan lahayn oo waxay sheegaanba markaysagaa jebinaya haddana waxa weeye markaa abaatiishooda had iyo jeer ku qaylinaya oo baatiladooda markaa waxaa ku baaqaya oo odhanaya istixlaalku wuxuu u qaybsamaa mid markaa waxa weeye yacni markaa nooc kasta oo istixlaalka ah haddii afka laga xalaashado haddii camalka laga xalaashado haddii ictiqaadka laga xalaashado mid waliba waa gaalnimo ay mukhtiyada qaarkood odhanayaan dawaamka la daa'imaa markaa istixlaalkii daliil u ah oo waxa weeye hadduu daa'imo waa xalaashaday yacni hadduu xalaashadayna waa gaaloobay yacni jahalada iyo waxmagaratada markaysa waxaan markaa waxyaalaha ku baaqaysa ee calanka u sida yacni kuwaasaa ka mid a yacni waxyaalaha noocaas iyo jahaalaadkaa ku hadlaya yacni waxay markaa yacni culammadu ay odhan jireen inna hada alcilma diinun faanduruu canman ta'khuduuna diinakum cilmigani diin weeye ee markaa u fiirsada markaa ciddaa diintiinna ka qaadanaysaan ciddaa diintiinna ka qaadanaysaan soomaalidu waxay odhan jireen ruux adkaba ka tolanayso kebihiisaa la eegaa baa layihi kebihiisa ayaa la eegaa marka dadka waxa weeye munxarifiinta ah ee waxa weeye lunsan ee markaa yacni jahliga iyo dalaalka markaa mid walba ku sugan sidee markaysaga ay u suuragal tahay in la ictimaado oo wax looga qaataa siday u suuragal tahay siday u dhici kartaa in iyaga wax laga qaato oo markaa la ictimaado dadka ummadda sidaa u gaalaysiinaya ayaa waxa weeye culamo loogu sheegayaa oo markaa waxa weeye shubuhaadkoodii iyo afkaartoodii markaa lagu akhrinaya dariiqadii khawaarijtii hore ayaa markaa la soo noolaynaya marka wakhtiyada ay sheegayaan marka ay leeyihiin jihaadka hamoodin jihaadka ay sheegayaan jihaadkii sharcigu markaa u dhigay ee waxa weeye shuruudda markaisaga waxa shuruuddiisa iyo marka waxa weeye qaabkiisa iyo yacni dhammaan sharcigu markaisaga u sugay kaas markaa ma sheegayaan ee fitankii iyo ifsaadkii ayay markaa sheegayaan iyo waxa markaa jazaa'ir ka dhacaya iyo waxa waddanno kale ka dhacaya iyo waxa weeye muslimiinta markaa qarxinta la qarxinayo aan loo aaba yeelayn oo aan markaa qof markaa la eegayaa aynay jirin oo ummaddii oo dhan lagu baxayo nebigu wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam waman kharaja calaa ummatii yadribu baraha wa faajiraha walaa yataxaasha min mu'minaha walaa yafi lidii cahdin bicahdi falaysa minii walastu minhu baa nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam xadiidka muslim saxiixa ku soo wariyey ninka markaa ummadda ku baxa isagoo waxa weeye keeda wanaagsan iyo keeda xun iyo keeda muuminka mid walba garaacaya oo aan u aabba yeelaynin oo waxa weeye qofka markaa yacni cahdiga leh aan markaa cahdigiisa u dhowraynin oo ka muuminkaa markaysa waxa markaa aan yacni yacni xaqiisa u ilaalinayn oo iska ilaalinaynin waxa weeye kaasi igama mid aha baa nebigu yidhi sala allahu calayh wasalam dayruu iga yahay marka wuxuu nebigu dayriyey oo khuruuj cala alumma ah oo ifsaad markaa dadka la fasahaadiya ah oo fitan la ooga ah oo in loo dagaalamo waxa weeye si fitna u xasisho ah oo dhiiggii muslimiinta in la yska bannaystaa taasaa waxaa lagu magacaabayaa markaysagaa jihaad dhallinyaradiina lagu taxriidinayaa oo lagu dhiirigelinayaa markaasaa waxa weeye afkaartooda la doonayaa in lagu shubo weliba waxyaalaha waayadan ay bilaabeen waxaa ka mid a in waxa weeye dad ay diraan oo ay markaa xamarya u diraan oo ay yidhahdaan tababarro ayaa markaysagaa la soo siinayaa oo waxbaa laydinsoo barayaa oo ay laba fawj ama laba kooxood ay markaa direen iminkana ay leeyihiin mid saddexaad baannu markaa diraynaa dadkaana markaa afkaartaa qaldan la doonayo in lagu soo shubo yacni markaa la rabo calaa kulli xaal waxaas waxa weeye waa wax markaa baatila yacni markaa weeyaan dhallinyaraduna markaa taas inay ka taxadiraan oo iska ilaaliyaan yacni markaa waajibka weeyaan oo waxyaalahoodaas iyo masaacimtoodaas baatilka ah inay aad iyo aad isaga jiraan ayaa marka isagaa loo baahan yahay xadiidka kun iyo laba boqol iyo toddobiyo lixdan wa can cabdillaahi bni sacdi cabdillaahi bnu sacdi waxaa laga soo wariyey radia allaahu canhu qaala inuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay waxau yidhi laa tanqaicu alhijratu maa quutila alcaduwu laa tanqaicu ma go'ayso alhijratu hijradu go'i mayso maa quutila alcaduwu inta cadowga lala dagaalamayo yacni markaa hijradu go'i mayso ee hijradu waa jiraysa rawaahu nasaa'iyu nasaa'i baa soo wariyey wasaxaxahu ibnu xibbaan ibnu xibbaanna xadiidka waa saxiixiyey xadiidkan marka waxa weeye waxaa soo wariyey nasaa'i iyo ibnu xibbaan iyo imaam axmed iyo bayhaqi intuba waa soo wariyeen ibnu xibbaan waa saxiixiyey waxaa kaloo saxiixiyey isnaadkiisa albaani ayaa isaguna saxiixiyey oo yidhi waa xadiid yacni markaa saxiixa silsilatu axaadiisi saxiixa ayuu sidaa ku yidhi shawaahid kalena weliba xadiidku waa leeyahay oo waxaa laga soo wariyey cabdiraxmaan ibni cawf iyo cabdillaahi ibni camr ibni alcaas iyo mucaawiya ayaa laga soo wariyey axaadiis la mida yacni waxaa weeye waxay markaa yidhaahdeen iyadoo nebiga sala allahu alayh wasalam ka warinaya waxa uu yidhi markaa mucaawiye laa tanqaicu alhijratu ma tuqubilat tawbatu yacni hijradu go'i mayso inta tawbadda markaysaga markaa aynay tawbadda la aqbalaayo wax hijro la yidhahdaa go'i mayso walaa tazaalu tawbatu maqbuulatan xataa tatluca ashamsu min almaqrib tawbadduna markaysa waxa markaa inay la aqbalayo ay furan tahay ka suuli mayso inta qorraxdu ay ka soo baxayso yacni markaa xagga galbeed ay ka soo baxayso marka waxa weeye calaa kulli xaal shawaahid markaa saasa ayuu markaa u leeyahay xadiiska cabdiraxmaan ibni cawfna bazaariya baa soo wariyey hayrkii baa soo wariyey yacni marka waxa weeye cabdillahi ibni camr ibn alcaas laftiisa markaysaga waa laga soo wariyey marka waxa weeye shawaahidda uu leeyahy waxaa ka mid a xadiis kale oo junaadatu bni abi umaya yacni marka uu soo wariyey oo waxau yidhi ina rijaalan min asxaabi rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam qaala bacduhum libacdin ina alhijrata qad inqatacat saxaabada rasuulka sala allahu aleyh wasalam qayb ka mida ayaa qaarkoodba yacni qaarka kale ay ku yidhahdeen hijradu waa go'day markaasaa fakhtalafuu fii dalik markaasay isku khilaafeen qaala fainطalaqtu ilaa rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam markaasaan rasuulkii u tegey buu yidhi aan rasuulkii qabto faqultu yaa rasuula allah ina unaasan yaquuluun yacni markaa waxaan ku idhi buu idhi dad baa waxay leeyihiin yacni ina alhijrata qad inqatacat hijradu waa go'day markaasuu nebigu sala allahu aleyh wasalam wuxuu igu jawaabay ina alhijrata laa tanqaticu maa kaana aljihaadu hijradu go'i mayso inta jihaadku jiro hijra go'i maysa markaa nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam imaam axmed baa soo wariyey taxaawi baa isaguna mushkilul aahaarka ku soo warinaya laakiin lafdigiisa isaga waxau yidhi nebigu wuxuu yidhi sala allahu aleyh wasalam ina alhijrata laa tanqaticu maa daama aljihaadu hijradu go'i mayso inta jihaadku markaa jiro oo uu daa'imo yacni hijro go'i mayso xadiidkaana xaafid ibnu xajar isaabada waa ku saxiixinayaa waxau yidhi marka waa saxiix xadiidku yacni markaa junaadana waa saxaabi oo xadiidkana waa ka cadday inuu saxaabi yahay albaani laftiisuna sanadka xadiidka waa saxiixiyey marka waxaa weeye calaa kulli xaal axaadiiya markaa yani shawaahidah ayuu marka uu leeyahay yani kana sanadkiisu waxau yahay yani markaa saxiix weeyaan xadiiskani waxa uu tilmaamayaa hijradu inay baaqi tahay yacni markaa bilaadu kufri laga hijroonayo oo bilaadulmuslimiin loo soo hijroonayo sidaas iyada inay baaqi tahay buu xadiiskani markaa tilmaamaya oo hijradu xadiiskii hore iyo xadiidkan yacni isma caaridayaan xadiiskii hore waxa uu tilmaamaya hijrada maka laga hijroodo ayaa go'day taas iyadaa baa looga jeeday ama xadiidkan waxaa laga tilmaamayaa hijradu markaa ka cumuum ahaan in bilaadu kufri laga soo hijroodo bilaadulislaam loo soo hijroodaa iyadu waa baaqiyo ma go'in macnahaas iyadaa ayaa markaa laga tilmaamaya macnaha ayaa laga tilmaamaya marka hijradana nebigu sala allahu alayh wasalam waa ammaanay fadli fara badan baanu ku sheegay calayka bilhijrati fa inahu laa mila lahu laa midla laha nebigu wuxuu idhi sala allahu alayh wasalam yacni markaa hijrada markaa waxa weeye laazim oo hijro la kaalay waayo hijrada wax u dhigmaa ma jiro camal hijrada u dhigmoo la fadli ahi ma jiro wa calayka bisawmi fa inahu laa midla lahu soomkana markaa laazimo soomkana la kaalay soomkuna wax u dhigmaa ma jiro soomkana wax u dhigmaa yacni ma jiraan sidaas iyadaa baa nebigu sala allahu alayh wasalam markaa uhi sheekh albaanina waa quweeyey yacni sheekh albaanina waa quweeyey amaa ziyaadada tilmaamaya waxa weeye jihaadka marka waxa weye laazim wax u dhigmaa ma jire siyaadadaas isagu waa daciif ayuu markaa sheekhu yidhi marka waxa weeye calaa kulli xaal yacni hijradu fadligeedu adillo fara badan baa ku soo arooray waana baaqiya waa jirtaa bilaadu markaa yacni kufri in laga soo hijroodo bilaadulmuslimiin loo soo hijroodo waxay tahay mid yacni markaa baaqiya bilaadulislaam in loo soo hijroodaa waa mid baaqiya oo waxa weeye markaa weligiiba jiraya inta jihaad jiraba waa jiraya jihaadka iyo hijraduna waa mutalaazimaan maanta hijradii waxaad mooddaa in la dabagediyey oo dadka waxa weeye markaa fitanka iyo fasahaadinta u saaxiibka ah ee abi qataade iyo abi xamse iyo markaysagaa kuwa la nooca ah waxay markaa yacni ku yaacaan oo ay qabtaan bilaadulkufaar yacni beledada markaa gaalada ayay markaa ku yaacaan halkaasay ubuucda dhigtaan halkaasaanay suntooda iyo markaysaa waxaan markaa beledooda marka ay ka faafiyaan beledooda ay ka faafiyaan marka taasna waxa weeye waa hijradii oo la dabagediyey weeyaan waxaa la sheeganayaa marka isagaa jihaad iyo wax la mida la sheeganayaa haddana waxa weeye bilaadkii markaa islaamka oo dhan baa laga hijroonayaa waxaana loo hijroonayaa bilaadkii gaalada bilaadkii gaalada ayaa marka isagaa loo hijroonayaa oo bilaadkii gaalada ayaa marka waxaweye lagu sugnaanaya marka waxa weeye in la yidhaahdo bilaad islaam ma jiro oo markaysaa waxaan markaa maanta daaru islaam ma jirana taasna waxa weeye waa mid baatil aan sax ahayn yacni markaa weeye oo in la yidhahdo marka waxa weeye bilaadkii waa isku mid oo mid waliba waa bilaad gaalo taas markaa in la yidhaahdaana yacni butlaankeedu waa iska caddahay oo waxay ku dhisan tahay gaalaysiintii dadka la gaalaysiinaya dacalka lagaga qabanayay taas iyadaabay ku dhisan tahay aan waxba loo kala aaba yeelaynin taas iyada ah ayay markaa ku dhisan tahay markaa butlaankeeda iyo baatilnimadeedu waa mida iska caddahay haddii la yidhahdo saxaabadii rasuulku sawtay hijroodeen ee ay maka ka hijroodeen ee xabasho u hijroodeen hijrada markaa xabasho loo hijroodaana hijro bilaad gaalaha loo hijrooday ayay marka ahay taa waxaa la odhanayaa laa sawaa'an yacni markaa isku mid ma aha waayo sababtu waxay tahay bilaadka markaa waxa weeye markay hijroonayeen maka ka hijroonayeen maka daaru kufri bay ahayd oo waxa weeye iyadoo markaa dhulku uu yahay bilaadu kufrin uu dhammaantii wada yahay ayaa marka waxa weeye bilaadu kufri markaa lagu dhibayo bay ka hijroodeen oo bilaadu kufri markaysaga ay ammaan ku helayaan oo aan lagu dhibayn ayay u hijroodeen laakiin loogama qiyaas qaadan karo bilaadkii islaamka in laga hijroodo oo bilaadu kufri loo hijroodo mid looga qiyaas qaadan karo la odhan karo hadday taasiba dhacday tanna waa dhici kartaa ma aha ee waxa weeye markaa waa qiyaas baatila marka isaga weeye waa qiyaas baatila yacni markaa weeyaan sida marka waxa weeye ahlucilmigu ay yidhaahdaan qaarkood ay ku mahmahaan waa qiyaasun marka almalaa'ikati cala alxadaadiin yacni markaa saas oo kale in la yidhaahdo ayay markaa shabah ku leedahay marka calaa kulli xaal taasina mid baatila ayay sidaas iyadaa u tahay marka calaa kulli xaal dadka iyo fitanka ay wadaan abi qataade iyo markaisaga waxaan cabdiqaadir cabdilcasiis iyo markaisagaa ku xidhan yacni fitanka ay wadaan iyo fasaadka ay wadaan iyo dhallinyarada ay luminayaan yacni tan noocaasa aad iyo aad ha looga taxadiro ha la iska ilaaliyo haddana waxaad mooddaa markaisagaa fitnooyinkooda iyo fasaadkooda inuu soo kordhaayo ayaad markaisaga waxaa mooddaa marka taas iyada aad iyo aad yacni ha la ysaga jiro yacni marka hana looga digo markaisagaa dadka markaa shabaabka iyo dhallinyarada ah looga digo si ayna markaa ugu kadsoomin yacni jahalada aan wax garanaynin ee waxa weeye markaa munxarifiinta ah ee waxa weeye dariiqo toosanna aan ku sugnayn ictiqaad fiican aan lagu aqoonin yacni markaa kutubta iyo rasaa'isha ay qorayaan culammada markaysa waxaan markaa cilmigooda la garanaya la hubo ee waxa weeye yacni markaa dadka markaa kuleh agtooda yacni markaa carabka wanaagsan ku leh iyo ammaanta ku leh ee waxa weeye sunnada siday ugu nusreeyeen iyo ictiqaadka saxdaa siday ugu nusreeyeen lagu yaqaano xaraf kama soo naqlinayaan xaraf kama soo naqlinayaan haddaad rasaa'ishooda aad baadho taxriidulcibaad ay ku magacaabeen yacni xaraf ay ka soo naqlinayaan ibnu baaz iyo albani iyo ibnu cuthaymiin iyo fawzan iyo yani waxa weeye cabdilcaziiz marka waxa weeye ibnu cabdillaahi aalu shaykh yani waxa weeye culammada iyo culammada kale la midka ah ee waaweyn ee markaa cilmigooda laysla wada qirsan yahay iyo siday markaa ugu nusreeyeen ictiqaadka iyo sunnadaba ugu nusreeyeen ee ugu gargaareen laysku waafaqsan yahay waxa weeye xaraf qura ka soo naqlin maayaan waxay ka daba wareegayaan waxa weeye waa markaysa waxaan markaa waa mid jabtay iyo yaxoo mid gebi ka duushay weeyaan waxay markaa ka daba wareegayaan yacni sidaasoo miidhan weeye yacni waxay ka daba wareegayaan ruux markaysagaa lumay oo meel daran iyo meel daadays ka dhacay ayuunbay ka daba wareegayaan oo ay aad u kor qaadayaan oo ay leeyihiin qaala shaykhuna alcallaama shaykhuna alcallaama waxa uu yidhi abuqataadata alfilastiini yaa wax la midaba ay ku hadlayaan inxiraafkiisa waxaad u noqotaa yacni markaa rasaa'isha iyo kutubta laga qoray yacni markaa u noqo waxaana markaa jira dad fara badan oo xataa markaa ka mida kuway isku manhajkiiyo isku dariiqada ahaayeen iminka inay ka shakiyeen abuqataada oo ay uga shakisan yihiinba inuu camiil u yahay ingiriiska ay uga shakisan yihiin asxaabtiisii la manhajka ahaa qaar ka midaba hadda ka yaacaya oo abiqataado markaa aan la tusaynin iyaguna sidaas yadaabay u buunbuuninayaan hijradu waxay markaa noqotaa in markaa hijra laga hijroonayo min bilaad yacni markaa kufrin ilaa bilaadi islaam loo soo hijroonayo taasi waxa weeye waata markaa uu xadiisku tilmaamayo nooc kaloo hijro'a baa jirta oo in macaasida iyo kufriga iyo bidaca iyo xumaanta laftooda laga hijroodo taasina waa nooc waxaanu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam almuhaajiru man hajara maa naha allahu canhu muhaajir waxaa la yidhaahdaa ka ka hijrooday waxa ilaahay reebay wixii shareecadu markaa ay diidday ka ka hijrooday baa muhaajir la yidhaahdaa sidaasaa nebigu sala allahu alayhi wasalam markaa uu yidhi marka waxa weeye xadiidkaas laftiisuna waxa uu tilmaamayaa yacni hijrada marnaba aan go'ayn xaal kastaba waajibah qof kastaba ku waajibah yacnii wakhti gaara iyo dad gaara aan ku gaar ahayn waxa weeye waa hijrada laga hijroodo macaasida iyo kufriga iyo bidaca laga hijroodo weeye taasna waxa weeye waa xukun markaa caam ah yacni markaa weeye ama hijrada beled laga hijroodoo beled loo hijroodaa dadka kuma wada waajibto qayb ka mida dadkay ku waajibtaa qayb ka mid ah dadkay ku waajibtaa xaalado gaara inay waajibtaa xaalado gaaray waajibtaa laakiin hijrada dadkao dhan ku waajibi waa tee hijrada dadkao dhan ku waajiba wakhti kasta waajiba meel kastoo la joogana waajibi waa maxay waa hijrada macaasida iyo kufriga iyo bidca laga hijroonayo ee laga dheeraanayo taas markaa weeyaan sidaas aawadeed buu nebigu u yidhi sala allahu alayh wasalam waalmuhaajiru man hajara maa naha allahu canhu muhaajir waxa ah ka ka hijrooday bimacnaa muhaajir hijradiisu aad u fadli badan tahay waxa markaa ah ka ka hijrooday wixii markaa uu ilaahay reebay sidaas iyada ah ayaa laga tilmaamaya xadiiska kun iyo laba boqol iyo sideed iyo lixdan wa can naaficin naafic waxaa laga soo wariyey qaala inuu yidhi aqaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu weeraray calaa bani lmusطaliqi reer bani musطaliq buu weeraray wa hum gaaruuna iyagoo markaa yacni iska haafila oo yacni warla oo aan wax wara qabin yacni markaa gaaruuna waxaa looga jeedaa iyagoo khaflo ku sugan gaaruuna bimacnaa iyagoo iska moog oo bimacnaa warla oo aan markaa wax yacni markaa waray og yihiin aynay jirin in lagu soo duulaya wax la mida ayuunbuu weeraray oo faqatala nebigu sala allahu alayh wasalam waa laayay waa dilay muqaatilatahum raggoodii dagaalamayey wasaba waa markaa waxa weeye qafaashay daraariyahum yacni markaa maatadoodiina waa qafaashay xadaanii bidalika sidaa waxaa iiga warramay buu naafic yidhi cabdillahi bni cumar radia allahu canhuma cabdillahi bni cumar baa iiga warramay buu ihi ilahay ka raali noqday isagii iyo abihiba muttafaqun caleyhi waa la isku waafaqsanyahin bukhariyo muslim baa labaduba soo wariyeen xadiidkanna waxa uu tilmaamayaa in waxa weeye cidda markaa gaalada ee lala dagaalamayo in iyagoo markaa waxa weeye aan warqabin lala dagaalami karo oo dagaal lagu bilaabi karo waxaana mas'alada loo qaybiyaa laba qaybood baa loo qaybiyaa labada qaybood oo loo qaybiyaa waxay tahay dad markaa loo digay oo dacwadda hore u gaadhay oo dacwaddii diiday oo iska dhegamaray kuwa noocaasa ayaa lala dagaalami karaa iyagaan waxba la ogeysin oo waxba loo sheegin ama waxa weeye kuwii markaa yacni aan dacwa markii hore gaadhin ee waxa weeye markii horeba wax loo sheegay iyo diin loogu yeedhay ayna jirin lalama dagaalami karo ilaa marka hore diinta loogu yeedho labadaa mas'alo ayaa loo kala qaadaya xadiidka hore iyo xadiidkanna sidaas iyadaabaa lagu jamcinaya nusaha qaar waxay ku siyaadinayaan wa fiihi xadiidkaa waxaa ku jiray tilmaamaya aqaara rasuulu llahi sala allahu alay waslam calaa bani lmusطaliq wa asaaba yowmaidin maalintaa nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu asiibay bimacnaa wuxuu qabtay oo bimacnaa gacantiisa soo galay juwayriyata juwayriye ayaa gacantiisa soo galay gabadha la yidhaahdo markaa dabeedna nebigu sala allahu alay wasalam waa xoreeyey dabeedna waa guursaday marka waana sababtii keensatay in markaa qowmkeediina ay islaamaan xadiidka kun iyo laba boqol iyo sagaaliyo lixdan wa can sulaymaana ibni buraydata can abiihi sulaymaan oo ina buraydaa waxaa laga soo wariyey buraydo aabbihiiya sida uu ka warinaya qaala inuu yidhi burayda kaana rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalama rasuulka ilaahay waxa uu ahaa idaa ammara amiiran hadduu markaa amiir yacnii markaa uu ka dhigo madax uu ka dhigo calaa jeyshin ciidan uu madax uga dhigo awsaahu mid u dardaarmo ayuu ahaa bitaqwa allaahi cabsida ilaahay buu dardaarmi jiray wa biman macahu min almuslimiina khayraa cidda markaa isagale uu helisee muslimiinta ka midana wuxuu u dardaarmi jiray inuu khayr u sameeyo oo yacnii uu markaa u dhibirsanaado umma qaala dabeedna markaa waxa uu yidhi nebigu sala allahu alay wasalam uqzuu yacnii dirira ama dagaallama bismillaahi magaca ilaahay markaa ku dagaalama yacnii magaca ilaahay idinkoo ku bilaabaya ku dagaalama fii sabiili illaahi markaa jihaadna u dagaalama ilaahay waddadiisa u dagaalama si ay kelmadda ilaahay u korrayso qaatiluu man kafara billaah waxaad la dirirtaan oo la dagaalantaan man kafara kii ka gaaloobay bilaahi ilaahay ka gaaloobay kaa la dagaalama ayaa nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam uqzuu dirira oo dagaalama walaa taqulluu wax dhabbin la yidhaahdo oo khaniimada wax ka dhabbisaan ha samaynina walaa taqdiruu yacnii ballamada ha burinnina ballamada ha burinnina walaa tumahiluu yacni markaa ha bakhti wareemina oo xubnaha marka waxa weeye qofkaad dishaan yacnii ha jarjarina sanka inaad goysaan iyo markaa inaa dhegaha jartaan iyo aduu jidhkiisa wax ka mid ah inaad sii bakhti wareentaan taa iska ilaaliya tamhiilku waa bakhti wareenka qofkii tashwiih lagu samaynayo oo la googoynayo ama la jeexjeexayo walaa taqtuluu ha dilina waliidan yacnii ilmo yar ha dilina waliid waxaa looga jeedaa ay mawluud markaa ruux kasta waxa weeye mawluud waa noqonayaa laakiin waxaa hadda loo jeedaa curfigu ku gaar yeelay kuwa yaryar ee sibyaanta ah buu ku gaar yeelay waidaa laqiita caduwaka waidaa laqiita haddii aad la kulanto caduwaka cadowgaaga aad la kulanto min almushrikiina mushrikiinta ka mida fadcuhum waxaad ugu yeedhaa ilaa alaai khisaalin saddex khasladood ama saddex umuurood ugu yeedh saddex umuurood ugu yeedh fa ayatuhunna ajaabuuka ilayha yacnii tay markaa tu kasta oo ay kuugu markaa ka aqbalaan faqbal minhum iyaga ka aqbal oo bimacnaa hadday mid ka mida saddexdaa umuurood kaa yeelaan yacnii ha dhaafinu ha ka gudbin ee ka aqbal wa kufa canhum yacnii kana markaa gacan hayso wax dembe ha u geysan haddii saddexdaa umuurood mid ka mida ay ka aqbalaan udcuhum waxaad ugu yeedhaa ila alislaami islaamnimada ugu yeedh fa in ajaabuuka hadday markaa ajiibaan oo ka aqbalaan faqbal minhum adiguna ka aqbaloo hadday islaamaan oo yidhaha islaamnimadii baannu aqballo ay islaamaan wax dembe ha u geysan dumma dcuhum intaa dabeed waxaad ugu yeedhaa ila taxawuli geddoon ay u soo geddoomaan min daarihim daartoodii ka soo geddoomaan oo dhulkoodii ka yimaadaan oo ilaa daari almuhaajiriina yacnii muhaajiriinta daartoodii daarta muhaajiriinta oo madiina ay u soo geddoomaan taas yadaa ugu yeedh fa in abow haddii ay diidaan fa akhbirhum waxaad uga warrantaa annahum yakuunuuna inay noqonayaan ka acraabi almuslimiina muslimiinta kuwooda reer miyigaa inay la mid noqonayaan walaa yakuunuu lahum aynay u sugnaanaynin filghaniimati waalfay haniimada iyo fayga aynay markaa ku yeelanayno uga sugnaanayn shay un waxba ilaa an yujaahiduu maca almuslimiina muslimiinta la jirkooda inay jihaadaan mooyaane bimacnaa fayga iyo haniimada furka gaalada laga furanayo ha ahaato wax xoog lagu furto ama ha ahaato waxaan xoog lagu furanin ay gaaladiiba ka baqaane markaa ka yaacaan oo aan dagaal markaa aanu ka dhicin kay doontaba ha noqotee inayna waxba ku yeelana uga warran ilaa an yujaahiduu inay jihaadaan mooyaane maca almuslimiina muslimiinta la jirkooda inay jihaadaan mooyaane fa in hum haddii iyagu markaa abow ay diidaan ay fa in abow ayaa macnuhu markaa u dhacaya oo intuu waxaa le waa in shardiya waxay markaa raacdaa yacni ficil baa ku xiga marka hadday yacni wax suuradiisu tahay inuu isim ku xigo haddii ay dhacdo waxaa loo qadaraa ficil baa loo qadaraa wain axadu min almushrikiina istajaaraka wain istajaaraka axadu min almushrikiina istajaaraka ayay culammadu yidhahdaan hum abow ay fa in abow haddii ay diidaan hum abow iyagu ay diidaan fas'alhum waxaad weydiisaa aljizyata jizye inay bixiyaan weydii jizye inay bixiyaan weydii jizyaduna waxa weye waa gibirkii weeye min almujaazaa baa laga keenay oo macno mukaafa'o weeye oo waxa markaa yacni ay loo sameeyey oo ah daynta markaa la daayey ee aan la dilaynin taas iyadaabay beddelkeeda waxay ku bixinayaan xoolo ayay ku bixinayaan marka waa gibirka ayaa jizyada la yidhahdaa fas'alhum waxaad weydiisaa aljizyata markaa gibirka weydii su-aashanna waxaa looga jeedaa su'aalu cataa laa su'aalu istifhaam yacni su'aal markaa waxa weeye yacni jawaab laga dalbaya ma aha oo wax la weydiinayo laleeyahay waxaa ka warrama ma aha laakiin waxa weeye waxaa loo jeedaa su'aalu cataa oo inay bixiyaan markaa weydi waxayna culammadu yidhahaan waxay ku kala duwan yihiin su'aalu istifaam waxay qaadataa yacni hal mafcuul keliya ay qaadataa mafcuulka labaad waxay ku gaadhaa yacni markaa can bay ku gaadhaa yas'aluunaka can ashahri alxaraami can baa lagu gaadhsiiyey mafcuulkii labaad ama waxa weeye su'aalu cataa mafcuulka labaad waxay ku gaadhaa iyadu waxay ku gaadhaa mafcuulka labaad toos bay u gaadhaa laba mafcuul bay toos u qaadataa waana dhacdaata markaa su'aalu istifaam ah in waxa weeye yacni jumla istifaamiya in markaysaga ay ka daba dhacdo mafcuulka waa dhici karta fa inhum ajaabuuka hadday markaa ajiibaan adiga ku ajiibaan ay fain ajaabuuka hadday markaa ku ajiibaan hum ajaabuuka faqbal minhum markaa ka aqbal hadday kaa ajiibaan oo taa ka aqbalaan oo yidhahaan gibirkii baannu bixinaynaa yacni markaa ka aqbaloo gibirka ka qaad yacni hana la dagaalamin fain abow haddii ay diidaan fastacin billaah ilaahay kaalmo weydiiso waqaatilhum la dagaalan wa idaa xaasarta ahla xisnin qolo dhufays markaa u ehel ah haddii aad markaa koobaabto ama isweer ka qabato fa araaduuka ay kaa doonaan an tajcala lahum inaad u yeesho dimmata allaahi ballanka ilaahay aad u yeesho wa dimmata nebiyihi nebigiisa sala allahu aleyh wasalam ballankiisii aad u yeesho ay sidaas kaa dalbaan falaa tafcal yacnii taas ha yeelin oo ha ka aqbalin markaa inaad yacni dimmada ilaahay iyo dimmada rasuulka sala allahu alayh wasalam aad ku dejiso taa ha ka aqbalin walaakin ijcal lahum dimmataka waxaad u yeeshaa dimmadaada u yeel dimmadaada yacni markaa ballankaaga u yeel fa innakum maxaa yeelay idinku in tukhfiruu dimamakum inaad dimooyinkiinna ballamadiinna inaad burisaan ba ahwanu waxay ka fududahay min an tukfiruu dimmata allahi in ballanka ilaahay aad burisaan yacni ballan markaa ilaahay inta ado u qaaday haddana inaad buriso yacni waxa weeye waa shiddo badan tahay ballan in adigoo u qaaday ballankaaga u qaado ballankaaga ku dejiyo inaad buriso aqudheedu shidday leedahay laakiin ta kale waa ka sahlan tahay wa bacdu shari ahwanu min bacd wa idaa araaduuka hadday kaa doonaan an tunzilahum inaad ku dejiso calaa xukmi illaahi xukunka ilaahay inaad ku dejiso hadday kaa doonaan falaa tafcal sidaa ha yeelin bal calaa xukmika waxaad ku dejinaysaa markaa xukunkaaga ku deji xukunka ilaahay ha ku dejinina xukunkaaga ku deji fa innaka laa tadri maxaa yeelay adigu ma garanaysid atusiibu fiihim xukma allaahi am laa xukumka ilaahay ee sha'nigooda ku saabsan miyaad asiibaysaa oo markaa yacni aad ku beegmaysaa sidii xaqa ahayd mise waxa weeye ma asiibaysid taas yadaa ma kala garanaysid akhrajahu muslimun muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey yacnii xadiiskan dheer waxa uu ka warramayaa sida waxa weeye markaa loo jihaadayo ayuu markaa ka warramayaa oo nebigu sala allahu aleyh wasalam saxaabada qaarkood ayuu waxa weeye oo marka uu u dirayo yacni markaa sariyo iyo ciidan markaa waxa weeye gaalada soo gaadeeya markuu sidaasoo kale u diro nebigu sala allahu aleyh wasalam ruuxa amiirka yacni u ah ee uu uga dhigay waa la sii dardaarmi jiray marka umuurihii uu sii fari jiray uu kula sii dardaarmi jiray ayaa xadiidkani markaa uu tilmaamaya wuxuu markaa kula dardaarmi jiray inuu magaca ilaahay dagaalka ku bilaabo oo waxa weeye shay kasta oo wanaagsan marka magaca ilaahay in lagu bilaabo weeye oo waxa weeye markaa taasna waa barakada marka isimka ilaahay leeyahay yacni weeye barakada isimka ilaahay uu leeyahay yacni weeyaan hadday tahay waxa la gowracayo hadday tahay waxa la cunayo hadday tahay waxa la cabayo hadday tahay waxa weye meesha la gelayo yacni kullu daalika in lagu bilaabo yacni bisimka marka in lagu bilaabo wuxuu kaloo nebigu amray sala allahu alayh wasalam in markaa loo dagaalamo yacni fii sabiili illaah taasina waxay tahay in ikhlaas lagula yimaado kelmadda ilaahay inay kor noqoto waxaa loo dagaalamayaa inay noqoto kelmadda ilaahay inay kor noqoto waxaa loo dagaalamayaa inay noqoto waa midda labaad ee mutaabacana inay ku sugan tahay oo dariiqi rasuulka sala allahu aleyh wasalam waa in la raacayo oo aan markaa laga xadgudbaynin yacni markaa nebiga sala allahu aleyh wasalam sunnadiisi iyo dariiqiisii siduu ahaa aan laga xadgudbaynin sidaas iyada ah yacni weeyaan sidaas iyada ah weeyaan waxaa kaloo xadiidku inoo tilmaamaya qaatilu man kafara billaah yacni markaa gaalada markaa la dagaalama oo cidda ilaahay ka gaalowday yacni la dagaalama marka waxaa weeye jihaadku inuu yahay yacni gaalo in lala dagaalamo gaaladaasna noocay doonaan ha noqdaan qaar waxa weeye markaa shuuciye ama ha noqdaan ama qaar waxa weeye markaa murtadiina ha noqdaan ama qaar waxa weeye yacni marka ahlu kitaaba ha noqdaan ama markaa mushrikiin kaleba ha noqdaane yacni asnaafta kufaarta kay doonaanba ha noqdaane in lala dagaalama inay mashruuc tahay ayaa markaa laynoogu tilmaamaya waxaa kaloo xadiisku tilmaamayaa nebigu sala allahu aleyh wasalam waxyaalo markaa mamnuuc ah ayuu nebigu sala allahu aleyh wasalam xadiiska markaa ku reebaya oo ay ka mid tahay markaa huluulka yacni markaa haniimada iyo lagu samaynayo oo in huluul lagu sameeyo haniimada yacni waxa weeye dee ma bannaana marka waxa weeye huluulkuna waa dhabbinta markaa weeyi dhabbinta wax laga dhabiyo haniimadii noocaas markaa yacni huluulku weeyaan oo waxa markaa yacni qofku markaa waxaway ammaano inuu yeesho oo wixii markaa yacni soo gala ee gacantiisa markaa u haleelo oo haniimada ka mid ah inuu waxa weeye sideeda u keeno oo ammaana uu ku soo gudo markaa weeyaan taas marka hadduu huluul sameeyona waxay u sababaysaa markaa ciqaab bay u sababaysaa waayo min kabaa'ir idunuub dembiyada kuwooda waaweyn ayay markaa ka mid tahay siduu nebiguba sala allahu alayh wasalam markaa uu tilmaamay kallaa innii ra'aytu fi nnaari min burdatin hallaha ninbaa markaysagaa saxaabi ah ayaa waxaa la yidhi hebel waa shahiid baa la yidhi markaasaa rasuulku sala allahu alayh wasalam waxau idhi kalla maxaan shahiidnimo uga dana waxaan ku arkay markaa naartaan ku arkay yacni macawis ama maro uu ka dhabiyey yacni haniimada daraaddeed ayaan markaa naarta ugu arkay buu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam markaa huluulku sidaas weeye waman yaglul ya'ti bima halla yowma alqiyaama walaa taqdiruu waxaa laynoo diidayaa markaa kadriga waxa la waa min sifaati almunaafiqiin yacni sifaatka munaafiqiintu leeyihiin bay markaa ka mid tahay oo munaafiqiinta waxaa lagu sifeeyey in waxa weeye ay samaynayaan yacni waidaa caahada kadar haddii marka waxa weeye uu ballamo oo ballan markaysagaa uu ballan qaado yacni wuxuu samaynayaa markaa khiyaama ayuu samaynaya ballankii buu burinaya ballankii ayuu burinaya waxaa kaloo xadiisku diidaya waxaa laydhaha tamhiilka markaa la yidhaahdo ayuu diidaya tamhiilku waxa weeye waa qofka markaa xubnihiisa in la jarjaro oo marka la dilo dabadeed in gacmaha la gooyo ama addimada la jaro ama sanka la jaro ama wejiga la jeexjeexo ama caloosha la jeexo yacni kuwaasoo kale bakhtiwareen baa af soomaalihaan lagu yidhahdaa tamhiilku waa bakhtiwareen weeye marka bakhtiwareenkana sidaas iyada ah ayaa nebigu sala allahu alayh wasalam u diiday waxay ahlucilmigu isweydiiyaan mas'ale ku saabsan haddii markaa iyagii bal bakhtiwareenka ay sameeyaan gaaladii ka warrama ma la samaynayaa oo ma lagu argoosanayaa bakhtiwareen la samaynayo mise markaa laguma argoosanayo laba qowl baana mas'alada markaa ay kelayihin culammadu culammada qaarkood waxay yidhaahdeen maye waxa weeye waa la samaynayaa tay sameeyeen mid la midaa la samaynaya oo waxa weeye faactaduu calayh bimidli ma actadaa calaykum wain caaqabtum facaaqibuu bimidli maa cuuqibtum bih marka waxa weeye cumuumaadkaasay deliishadeen oo ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen waa lagu argoosan karaa culammada qaarkoodna waxay yidhahdeen maya cumuumka xadiidka walaa tumahilu oo tamhiilka laynoo diidayo yacni markaa waa caam farqina ma kale laha gaaladu inay samayso bakhtiwareen iyo in markaa aynay samaynin mid walba markaa caam bay ku tahay in la yidhaahdo xadiidkan cumuumkiisa aayadda ayaa khasiisaysa in la yidhaahdana taa cagsiga in la yidhahdo ugama awlaysa cagsiga in la yidhahdo marka waa noocii culammadu ay odhan jireen yacni waa cumuumun wa khusuusun min wejhi laba nas baa markaa iscaariday oo mid waliba wejina caam ka yahay wejina khaas ka yahay marka tarjiixa la kala arjaxaya ta noocaasoo kale waa adag ta noocaasoo kale a waa adag tahay ibnu cuthaymiin isagu wuxuu arjaxayaa in waxa weeye markaa tamhiilka hadday sameeyaan in la samayn karo wallahu aclam walaa taqtuluu waliidan xadiidku waxa uu tilmaamayaa ubadka inaan la laynin ubadka inaan markaa la laynin ayuu markaa xadiidkanna marka uu tilmaamaya marka xadiis kale ayaa inoo iman doona marka xadiiskaa kaleynu insha allahu tacaala kaga hadli doonna mas'ala gaar ah marka waxa weeye oo ku saabsan yacni ubadka markaan iyaga loo qasdinin oo waxa weeye gaaladii si caama loo weeraro mas'alada noocaas aynu kaga hadli doonna marka waxa weeye calaa kulli xaal ubadka marka waxa weeye haddii markaa la qabto inaan la laynin taas iyadaa xadiiskani waa inoo tilmaamaya waana xaaraano ma bannaana in la dilo waxaa kaloo xadiisku sheegayaa marka addacwa qabla alqitaal jihaadka ka hor in markaa dacwo la sameeyo oo marka waxa weeye loogu yeedho markaa diinta ayaa xadiidkana markaa uu tilmaamaya oo saddex umuurood la doorgeliyo sidaas iyadaa buu sheegaya marka xadiidkan iyo xadiidkii hore aynu soo marray aqaara rasuulu llahi sala allahu alay waslam calaa bani lmusطaliqi wahum gaaruuna waxaad mooddaa nowcan maa tacaarud inuu ka dhaxeeyo culammaduna markaysaga waa jamciyaan sidaynu shalayba ishaarnay waxayna ku jamciyaan culammadu haddii waxa weeye markaa dacwa ay hore u gaadhay oo hore marka waxa weeye inta diinta dacwadeedu ay hore u gaadhay dabeed marka iyagu ay markaa diideen oo ay aqbali waayeen oo gaalnimadoodii ku adkaysteen xaalka noocaasa waxa weeye inay afdal noqoto oo markaa sunno ay noqoto mooyaane waajib ma aha addacwa qabla alqitaal in lala yimaado xadiidka banilmustaliqna saas yada ah baa lagu xambaaraya oo marka layihi rasuulku sala allahu alay wasalam wuxuu weeraray reer banilmustaliq wahum gaaruuna iyagoo marka iska warla oo aan wax wara qabin ayuu weeraray nebigu sala allahu alayh wasalam marka xadiidkaas sidaa la yidhina waxaa looga jeedaa markii hore dacwadu gaadhay dabeedna waa diideen mar haddii dacwaddu hore u gaadhay oo ay markaa diideen waajib ma aha in mar labaad loo yeedha laakiin sunna iska noqon karta xadiidkanna waxaa lagu xambaarayaa laba mid baa lagu xambaarayaa in la yidhaahdo waxaa looga jeedaa waa ciddii aan dacwa hore u gaadhin iyo in la yidhaahdo markaa sunnanimo ayaa markaa loogu xambaari karaa ciddii xataa dacwa ay hore u gaadhay marka calaa kulli xaal labada xadiis saas yadaabayna isu caaridayn ahlucilmiguna sidaas ayay marka u kulmiyaan waxyaalaha loogu yeedhayo marka ugu horraysa islaamnimada ayaa loogu yeedhayaa oo inay islaamaan ayaa markaa la amrayaa hadday islaamnimada ajiibaan oo aqbalaan yacni waxa weeye waa la daynayaa wax dhibaata loo markaa geysan maayo laakiin waxaa la doorransiinayaa inay markaa soo hijroodaan oo markaa ay yimaadaan markaa madiina oo ay jihaadada ka qayb galaan markaana waxa weeye khaniimadii iyo faygii ay wax ku yeeshaan iyo in waxa weeye markaa daartooda ay iska joogaan oo muslimiinta reer miyigooda ay la mid noqdaan oo aynay markaa faygii iyo khaniimadii aynay waxba ku lahayn inay markaa duulaamada iyo jihaadka ka qayb galaan mooyaane markaa sidaas iyada ah ayaa markaa yacni xadiiska uu tilmaamaya waxaa kale oo marka xadiiska laga qaataa yacni arrinka ku saabsan markaa daaru islaam iyo daaru kufrin yacni markaa isilaaxa caynkaasoo kale ku saabsan waxay culammadu yidhahdeen wax daliila oo ku soo arooray oo daaru kufri iyo daaru islaam sheegayaa ma jiro haddii laga tegi waayo xadiidkan baa ugu dhowaansha badan baa lihi xadiidkan ayaa markaa ugu dhowaansho badan oo waxa weeye min daarihim ilaa daari lmuhaajiriin marka xadiidkanna ma tilmaamin daaru islaam ma tilmaamine daarulmuhaajiriin buu tilmaamay daarulmuhaajiriinna waa akhasu min daari lislaam daartii islaamka waxa weeye waa ka khaasnimo badan tahay marka waxa weeye calaa kulli xaal yani marka arrinka ku saabsan musalaxa marka daaru yani islaam iyo daaru yani kufrin waxa weeye waa markaa yani wax nusuusa ku soo aroortay ama aayaati axaadiisa oo ku soo aroortay markaysagaa ma jirto ahlu cilmiga ayaa markaysaga markaa yani isilaaxa noocaasa isticmaalay waxaana ku xidhan marka waxa weeye hijrada iyo umuurahaasaa ku xidhan inkastoo waxa weeye daaru islaamka qudhooda yacni haddii fisqigeeda iyo bidaceeda iyo xumaanteedu ay badato ay dhici karto in laga hijroodo daaru sunna markaysaga loo hijroodaa ay markaa dhici karto taasi ay suurtoobi karto oo waxa weeye la odhan karo bacdi markaa hijrada ka midunbaa ku xidhane hijradu kuma wada xidhna oo waxaa dhici karta beled marka waxa weeye daaru islaam ah in laga hijroodaa waa suurtoobi kartaa oo beled kale oo ka khayr badan oo marka isagaa sunnada iyo marka waxa weeye daacadu ay kaga badan tahay yacni in loo hijrooda waa dhici karta beledka hore laga hijroonayona ay ku farabadatay yacni marka bidcada iyo markaysaga macaasida iyo fisqiga iyo xumaantu ay ku farabateen saas oo kale waa dhici karta wuxuu kaloo xadiidku inoo tilmaamayaa in waxa weeye gibir markaa la weydiinayo oo waxa weeye ilaahay waati uu yidhi qaatilu aladiina laa yu'minuuna billahi walaa bilyawmi alaakhir walaa yuxarimuuna maa xarama allahu warasuluhu walaa yadinuuna diin alxaqi min aladiina uutuu lkitaaba xataa yuctuu ljizyata can yadin wahum saaqiruun marka ilaa ay gibir ka bixinayaan yacni la dagaalama ayaa marka aayaddu marka ilaahay uu ku yidhi marka sidaas iyada ah ayaa ilaahay ku yidhi waxaana laga fahmayaa hadday gibirka bixiyaan inaan wax dambe loo geysanaynin sidaas iyada ah ayaa markaa laga fahmaya oo waxaa laga qaadanayaa taa mafhuumu lghaaya waxa la yidhaahdo mafhuumka ghaayada ayaa laga qaadanaya oo waxa maadaama la yidhi xataa yuctu ljizyata can yadin wahum saaqiruun waxaa laga qaadanayaa waxa xataa ka dambeeya xukunkeedu waa ka duwan yahay waxa xataa ka horreeya markaa saas iyadaa baa laga qaadanaya bimacnaa waxa xataa ka horreeya wuxuu tilmaamaya in lala dagaalamayo waxa xataa ka dambeeyana wuxuu noqonaya hadday gibirka bixiyaan hala dagaalamina sidaas yadaabuu noqonaya xadiidka laftiisana saasaa laynoogu tilmaamay fa inhum ajaabuuka faqbal minhum bimacnaa inaan wax dambe markaa loo geysanayn baa laga qaadanaya marka aayaddu waxay sheegtay gibirka marka ahlu kitaabka gaalada ahlu kitaabka in laga qaadayo ay aayaddu sheegtay xadiidkuna waxa uu sheegay mushrikiin ayaa xadiidku sheegay in laga qaadayo waidaa laqiita caduwaka min almushrikiina fadcuhum ilaa alaai khisaal jizyadaana ka mida waxa loogu yeedhayo laba qolo in jizyada laga qaadayo waa la isla ogol yahay waa midda koowaadee ahlu kitaabka in jizye laga qaadayo gibir laga qaadayo waa la isla ogol yahay midda labaad waxaa kaloo la isla ogol yahay majuuska laftooda axaadiista qaarkood baa ku soo aroortay oo nebigu sala allahu alayh wasalam jizye wuxuu ka qaaday akhada aljizyata min majuusi hajar jizye wuxuu ka qaaday majuuskii meesha hajar la yidhaahdo degganaa ayuu nebigu sala allahu alayh wasalam jizye ka qaaday marka labadaas yacni qolo waa laga qaadayaa majuuska nimanka la yidhaahdo waa kuwa dabka iyo markaa yacni caabuda markaa weeye dabka iyo kuwa caabuda weeyaan marka majuuska iyo ahlu kitaabka labadaa qolo waa laga qaadayaa laakiin markaa gaalada kale ma laga qaadaya mise lagama qaadayo taa waxaa ku sugan markaa khilaaf bayna ahlicilm oo culammada ay isku khilaafsan yihiin culammada qaarkood ay leeyihiin gaalada kale lagama qaadayo oo waxa weeye cidda laga qaadayaa waa markaa labadaa qolo keliya waa majuuska iyo ahlu kitaabka bacdi culammada ka midna waxay leeyihiin maya gaal oo dhan baa laga qaadi karaa waxayna deliishadeen xadiiskan burayda ayay deliishadeen xadiiskan burayda ayay deliishadeen waidaa laqiita caduwaka min almushrikiina marka waxay ku tusinaysaa bay yidhaahdeen yacni marka mushrikiin oo dhan in laga qaadi karo ayay ku tusinaysaa jizyada oo aynay ku gaar ahayn oo keliya yacni ahlu kitaab iyo waxa weeye aynay ku gaar ahayn majuus oo keliya sidaas iyada ah ayaa ahlucilmiga qaarkoodna ka deliishadeen adigu calaa kulli xaal qowl kalea wuxuu leeyahay maya gaalada kale oo dhan waa laga qaadi karaa ee aan carab ahayn gaalada kale oo dhan ee aan carab ahayn waa laga qaadi karaa laakiin carabta markaysagaa yacni inuu nebigu sala allahu alayh wasalam carab ka qaaday jizyo taasi ma dhicin khulafadiisuna wax jizye la yidhaha carab kamay qaadin ee waxa weeye marka ama inay islaamaan ama in lala dagaalamo labadaa miduunbay joogtay culamada qaarkoodna arrinkaas inaan khilaaf ku sugnayn ayay markaas soo naqliyeen waxaana filayaa marka ibnu baas laftiisu fataawihiisa inuu sidaas iyada ku tilmaamay oo marka uu yidhi carabta mooyaane gaalada kale oo dhan waa laga qaadayaa yacni marka carabtana wuxuu soo naqlinayay inaan laga qaadaynin marka wax jizye la yidhaahdo wax jizye la yidhahdo inaan laga qaadaynin yacni markaa khilaaf arrinkaas inaanu ku sugnayn oo fuqahadu aynay isku khilaafin marka hadday taasi sugan tahay oo inaan khilaaf ku sugnayn ay sugan tahay oo masaladu ay ijmaac tahay yacni ijmaac waa xuja sharciya waa la qaadanaya waa la cuskanaya wa ilaa markaysa waxaan markaa in cumuumka la cuskado oo la yidhahdo markaa gaalo oo dhan waa laga qaadi karaa jizyo ayaa markaysaga markaa awlaysan wallahu aclam waxaa kaloo uu xadiidku tilmaamaya in waxa weeye haddii qolo markaa dhufays markaa ku jirta isweer laga qabto hadday beled degan yihiinna dhufays aynay ku jirinna waa la mide oo dabeedna ay doonaan inaad waxa weeye ku dejiso ballanka ilaah iyo ballanka rasuulka sala allahu alayh wasalam sidaas yadaa aad u ballanqaaddo ay doonaan yacni markaa taas yadaa ha ka yeelin taa ha ka yeelin sababtuna waxay tahay yacni markaa waxa weeye dimadaada adigu u yeelo dimada rasuulka dimada ilaah iyo dimada rasuulka ha u yeelin dimaduna waa cahdiga ama waa ballanka waayo markaa inaad dimadiinna ama ballamadiinna inaad burisaan waxay ka sahlan tahay oo ay dhaantaa inaad ballanka ilaahay burisaan inay ballanka ilaahay aad burisaan ayay markaa dhaantaa marka sidaas aawadeed yacni labada tadaran si aanad ugu dhicin yacni markaa ballanka ilaaha iyo ballanka rasuulka yacni sidaas iyada ah ha ugu yeelin marka la leeyahay inaad burisaan marka la leeyahay waxaa laga tilmaamayaa looga jeedaa yacni markaa ijtihaadaan ama khata ahaan inaad ku khataada ayaa laga tilmaamaya laakiin ma aha markaa saxaabadu inay u bareerayeen ballan inay buriyaan oo si cadiga u buriyaan laakiin waxaa suurtoobi karta markaisagaa intuu ijtihaado ijtihaadkii inuu ku khata'o ayaa dhici karta yacni qofkuna hadduu markaa yacni ehel ijtihaadka u yahay oo intuu ijtihaado dabeedna uu khata'o yacni waxa weeye laa yu'afam yacni markaa lama dembaajinayo dembi laguma xukumayo sida xadiidka صaxiixaynkuba uu tilmaamay ida xakama alxaakimu faاjtahada uma asaaba falahu ajraan waida xakama faاjtahada faahطa'a falahu ajrun xadiidka صaxiixaynka sida ku soo aroortayba waxaa kaloo xadiidku marka uu sheegayaa in waxa weeye waida araaduuka an tunzilahum calaa xukmi اllah haddii marka ay kaa doonaan inaad xukunka ilaahay ku dejiso ha ka yeelin yacni ee xukunkaaga iyo xukunka asxaabtaada ku deji ziyaadada marka waxa weeye xukunka asxaabtaadana yacni markaa waxaa ku daraya alfaadda qaarkood saas waa u soo aroortay waayo adigu ma garanaysa xukunka ilaahay ee sha'nigooda iyo xaalkooda ku saabsan fiihim ay fii sha'nihim xaalkooda ku saabsan inaad asiibayso iyo in kale ma kala garanaysid ayuu nebigu sala allahu calayh wasallam uu yidhi waa xadiidka laga qaadanaya inaan mujtahid kastaa musiib ahayn oo markaa yacni fuqahada qaarkood waxay yidhahdaan kullu mujtahidin musiib mujtahid mujtahid kastaa waa musiib ayay markaa yidhaahdeen yacni culammada qaarkoodna waxay yidhahdeen maya mujtahid kastaa musiib ma aha musiibku waa mid keliya waxaanu noqonayaa aqwaashii iskhilaafsanaa inay markaa noqdaan dhammaantood wada xaq noqdaan ma suuragal aha ee mutadaadigaaha ee iska hor jeeday ee waxay noqonayaan waxa weeye markaa yacni mid khata'a iyo mid sawaaba saas yadaa bay noqonayan walxaqu laa yatacadad xaquna waxa weeye ma tirsamo oo waxa weeye mid yacni markaa badan yacni ma aha waxa markaa taa ka duwan waxaa la yidhahdaa ikhtilaaf tanawuc waxa la yidhaahdo oo waxa weye waxay culammadu isku khilaafeen laakiin khilaafkeedu yahay ikhtilaafu tanawuc sida markaa qiraa'aadka kala duwan sida marka waxa weeye markaa ataxiyaadada kayfiyada kala duwan ee loo atixiyaadsanayo sida waxa weeye salliga nebiga sala allahu alayh wasalam siiqooyinka kala duwan ee soo arooray sida waxa weeye markaa adkaaraha yacni wakhtiyada qaarkood marka la yidhi sidan marka u akhriya iyo sidan u akhriyo alfaadu ay kala duwan tahay sida marka waxa weeye marka adaanada iyo iqaamada markaisagaa riwaayaad kala duwan yacni marka hadday wada asaxaan riwaayaadka ku soo arooray waxay noqonayaan ikhtilaafu tanawuc bay noqonayaan marka ikhtilaafka noocaas oo kale ee tanawuca ku saabsan isagu waxa uu yahay marka waxa weeye xaqu waaxid ma aha ee waxa weeye wax kastoo nebiga sala allahu alayh wasalam ka sugan waxaa la odhanayaa waa xaq baa la odhanaya ikhtilaafkuna waa ikhtilaafu tanawuc laakiin ikhtilaafka tadaadiga iska horjeedka ah oo laleeyahay shaygani waa xalaal iyo maye waa xaaraan shaygani waa xaq iyo maye waa baatil yacni markaa shaygani waa waajib iyo maya ma aha ka noocaasa waxa weeye mid waliba markaa xaq ma aha ee waxa weeye musiibku waa mid keliya xaquna waa mid keliya yacni sidaas iyadaabaa jamaahiiru ahlicilmi ay qabaan oo waxa weeye marka imaam maalik iyo imaamu shaaficina marka ay ka mid yihiin culammada sidaas iyadaa ku tagtay qowlkooduna waa qowlka sawaabka ah weeye qowlka sawaabka ah weeyaan marka waxa weeye cidda mujtahidiinta ee ijtihaaday yacni waxay yihiin yacni musiib iyo mukhti ayay u qaybsamaan ee wada musiib ma aha culamada qaar baa waxay yidhahdeen haddaa markaa leedihiin waxa weeye waa musiib mujtahid kastaaba haddaa u jeeddaan wixii markaa la faraybu mid weliba la yimi haddaa uga jeeddaanoo ijtihaad baa la faray ijtihaadkiina waa la yimi yacni markaa waa sax laakiin haddaa uga jeeddaan mid waliba xaqii ilaahay uu soo dejiyey buu asiibay haddaa uga jeeddaan taas waa baatiloo wax saxa ma aha waa baatil taasiyo wax saxa yacni ma aha marka waxa weeye bacdi kale waxay yidhaahdeen haddaa uga jeeddaan markaa leedihin mujtahid kasta waa musiib mid waliba ajar buu asiibayaa haddii niyadiisu wanaagsan tahay marka karaankiisu waxay tahay ina uu la yimi haddii sidaas iyadaa a uga jeeddaan waxa weeye taasi waa sax oo waxa weye mid kasta ajar waa leeyahay oo mujtahidiinta ka mida ha yeeshee waxaana laga tilmaamaya waa mujtahidiinta ehelka u ah ijtihaadka laakiin cid aan ehel u ahayn ijtihaadku iyadu marka waxa weeye ma soo gudagelayso waa midda labaad ee ciddaasi waa inay tahay cid markaa waxa weeye awooddoodii iyo markaa waxay hananayeen karaan yacni qaar bixiyey oo la yimi waa inay yihiin laakiin haddii markaa awooddoodii aynay bixinnin oo markaa bacdi ka mida ay bixiyeen bacdina aynay bixinnin hadday sidaas iyada ay yihiin waxa weeye xaaladda noocaasa yacni ma noqonayaan xaaladda noocaasa markaysagaa ma noqonayaan mid ajar ay helayaan oo wuxuu noqonayaa markaa aaim buu markaa noqonaya wahuwa aaimun mataa maa qasara fii nadarin wafqan ladaa man qadara yani marka waxa weye maraaqi sacuudku waa ka odhanaya yani alfiyada usuulka ah waxa uu ka odhanayaa yani wahuwa aaimun yani mujtahidku waa mid dembaabay mujtahidku kasoo warramaya axkaamtiisa wahuwa aaimun mujtahidku waa dembaabay mataa maa qasara xaaladda uu taqsiir la yimaado hadda ehel buu yahay ijtihaadkii laakiin taqsiir buu la yimiyo awooddiisii ma wada bixinnin mar haddaanu awooddiisii wada bixinnin taqsiir buu la yimi xaaladdaa waa dembaabayoo yani waxa uu yahay aaim fii nadarin wafqan ladaa man qadara bimacnaa waxa weeye cid alla cidda garanaysa cilmi leh yacni waafaqsani ay isku waafaqsan yihiin wafqan bimacnaa wifaaqay isku waafaqsan yihiin ladaa man qaddaraa cid alla cidda garanaysa bimacnaa cid alla cidda culamo ah oo dhanbaa isla ogol inuu markaa uu yahay mujtahidka muqasirka ahi inuu yahay marka waxa weeye aaim inuu yahay sidaas iyadaabay isla ogol yihiin marka wuxuu ku soo raray ijmaac buu ku soo raray wakadalika jamcu ljawaamica marka isaguna ijmaaca saasuu ugu soo raraya oo uu tilmaamaya mataa qasara mujtahidun aima wifaaqan buu odhanaya mataa qasara mujtahidun aima wifaaqan yani mujtahid hadduu markaa taqsiir la yimaado waa waxa weeye marka waa dembaabay yani waana laysku waafaqsan yahay marka waxa weeye calaa kulli xaal yani mas'alada tafsiilkaasi sidaas ayuu marka uga sugan yahay marka waxa weeye suuradii haddaynu usoo noqonno xadiidku wuxuu u qaybiyey oo markaa uu tilmaamayaa mid musiiba xukumkii ilaahay asiibaya iyo midaan asiibaynin waxaa kaloo la mida xadiidka kale ee saxiixaynka aynu tilmaannay mukhti iyo musiib buu u qaybiyey idaa xakama alxaakimu faijtahada uma asaaba falahu ajraan asaaba baa layidhi wa idaa xakama faahطa'a falahu ajrun hadduu ijtihaado laakiin uu ku gafana ajar buu leeyahay marka mukhti iyo musiib inay mujtahidiintu u qaybsanto ayuu nebigu sala allahu alayh wasalam u qaybiyey sidaas aawoodee qowlka odhanaya waa wada musiib sidaas yadaa ayaanu markaa sax yacni u ahayn ee qowl baailah yani markaa uu yahay qowl baailah yacni uu yahay xadiidkana daliil buu u yahay oo waa ku cad yahay mas'alada waxa weeye inaan markaa mujtahid kastaa musiib aanu ahayn wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atub